Maamulka iskuulka Al-Luqmaan oo ka mid ah iskuulada ku yaala Beledweyne ayaa qeyb cusub oo online ah ku soo kordhiyay iskuulka si ardayda joogta meelaha ka baxsan magaalada Beledweyne uga faa'iidaystaan. Maaddooyinka lagu bari doono ardayda habkan fogaan aragga ah ayaa waxaa ka mid ah xisaabta, Carabiga, Ingiriiska, iyo maadada Soomaaliga. Maamulaha iskuulka Al-Luqmaan Cabdisalaam Cumar Cusmaan ayaa ka warbixiyay ujeedka loogu soo kordhiyay iskuulka waxbarashada fogaan darsiga.
Sababaha aan u bilaabaynin waxaa waaye baahida loo qaba maaddooyinkaas ayaan ogaanay iyadoo wadanaha la imaan karin xaruntii marka baahida aan u bilaabaynin waxaa waaye dadkii way u suurtagali weysay inay xarumaha inoogu imaadaan xaruntaas iyada in noogu imaadaan way inuu suurtagali weysay marka annagoona marka baahidooda ka xaqabtirayna ayaan waxaan rabnaa inaan online ahaan aan cashirahaas ku siino marka dadka waxaan ugu baaqayaa inay iyakana ay ku soo dhowaadaan maaddooyinkan maaddooyinkaas oo kale ah ingiriish carabi soomaali xisaab iyo furqurxin marka intaasaa laga bixinayaa macadka marka ha lagu soo dhowaado insha allah waxaan baaqalkan u dirayaa marka dadweynaha ku dhaqan magaalada beledweyne inay ka faa'iidaystaan ayagoo xaafadooda joogaan waxyaabo badan ay ka xaqdiraysaa sababtoo ah xaafadaada adoo joogo soo bixin isoo dhibin ayaad waxaad tartiib si nadiif aad ku helaysaa cashirahaada iyo koo su-aal lagaa weydiinaya adigoo caadi lagu baraatikeynaya wax kasta waad arkeysaa marka casriyaa la jooga maasha allah ilaaha noo fududeeyey soo dhowaad ayaani leeyahay hanaankan olinka ah ama fogaan aragga ah ayaa inta badan waxaa soo kordhiyay jaamacadaha iskuulada dalka ayaa kaalin ka qaadanaya sidii kor loogu qaadi lahaa fursadaha waxbarasho si ay uga faa'iidaystaan dadka shaqaysta ama horey u waaya fursado iyo waqti ay ku tagaan goobaha waxbarashada